bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulan waxaan oo wanaagsan idin ahaantiinba meel walba joogtaan iyo si walba maqalkeyga raadyaha cadaado idiin soo gaarayaba kuna soo dhowaada barnaamijka falanqeynta wararka oo alaaba markay saacaddu hadahan oo kala soo gaarto aad ka maqashaan raadyaha cadaado alaaba barnaamijka falanqeynta wararka waxaan ku falanqeynaa wararkii ugu dambeeyey ee ka jira geyga soomaalida iyo weliba caalamka intiisa kale saakana waxaad ku maqli doontaan haddii allaha awood leh ogolaado wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya ayaa maanta waxa ay ku dhawaaqaysaa go-aan cusub oo ku aadan arrimaha diblomaasiyadda muxuu noqon doonaa yaase looga hadli doonaa barnaamijka ayaan idinkugu haynaa xog ku saabsan iyo faahfaahin dheeraad ah oon idinkaga hayno waxaad kaloo ku maqli doontaan inta barnaamijka uu hawada ku jiro wafdi ka socda koonfur galbeed oo gaaray magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga puntland barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbin doonaa haddii alla ogolaado waxaad kaloo ku maqli doontaan barnaamijka intuu hawada ku jiro islamarkaana aan idinkugu soo gudbin doona dowladda waddanka kuuba oo ka hadashay badqabka dhaqaatiir lagu haysto gudaha soomaaliya ayna gacantana ugu jiraa kooxaha al-shabaab waxaad kaloo maqli doontaan kulanka golaha shacabka oo maanta ka furmaya magaalada muqdisho maxaa looga hadli doonaa barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbin doonaa sidoo kale waxaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa heesta tiraahda
markan faraska kaynan koriisa saare kaymaa dhexdoodiyo dhacda maran mudirne hadlayiyo xawaaraba ibikaaga keensado eegya
ugu dambeynna waxaad barnaamijka ku maqli doontaan xubintii kalamaan mar kale kulan wacanoo wanaagsan waa subaxnimo sabti a taariikhdu ay ku beegan tahay lixda bisha luuliyo sanadu waa laba kun sagaal iyo toban barnaamijka waxaa idiin soo saaray idilana socodsiinaya anigoo ah jila jaamac jila dhanka farsamada waxaa qeyb ka qaatay sharmaake maxamed maxamuud sharmaake suuley mar kale kulan wacan oo wanaagsan qodobada oo faahfaahsan barnaamijka ayaad ku maqli doontaan iminka saddex furka barnaamijka iyo heestan
ukuya dhaafno kalmaynay waagii kala guurtii duniye dumayshuu ku guuday waxnan baanu korino ukuya dhaafno kalmaynay waagii kala guurtii duniye dumayshuu ku guuday kusanaan samino shaanka dhowro darisnima ku kolshe gadabkeediibaa goy gadabkeediibaa goy kusanaanu samirno warankeenna kululiyo kashaanka dhowro darisnima ku kolshe gadabkeediibaa goy gadabkeediibaa goy sidorka korobka markaad karin lahaydeen kennada lagu sulay anna koofil baan dilay abtiyaa ku kulanay si sidoorka koronka markaad karin lahaydeen kennada lagu suray anna koofil baan dilay abtiga ku kulanay markaan faraska kaynan kolhiisa saare kaymaha dhexdoodiyo dhaxda maran ku dirine cidla iyo xawaaraba ibikaaga keensado kenya kenyahay maxaad odhan kenyahay maxaad odhan markaan faraska kaynan koriisa saare kaymaa dhexdoodiyo dhaxda maran ku dirine hadla iyo xawaaraba ibikaaga keensado kenya kenyay maxaad oran kenyay maxaad oran كونكان أدوية كلا كليجي موجيرو وكبراي دونيدي كلا مدوين جايلو كيان ونقو كالكاجي كلنا كيان ونقو كالكاجي كلنا كونكان أدوية كلا كليجي موجيرو وكبراي دونيدي كلا مدوين جايلو hadalkaagi kulula حتى شللت قلولا قلتنا كمل مري ما انتنا كمان تجي خليها لهايو وينوكا كورينا حتى شللت قلولا قلتنا كمل مري ما انتنا كمان تجي خليها لهايو وينوكا كورينا
waqtigaa ku kabayo ku wiilshay maalme nfd kamaan tegin tolayno rumawdaba wanu keensadoonaa wanu keensadoonaa waqtigaa ku kabayo ku wiilshay maalme nfd kamaan tegin tolayno rumawdaba wanu keensadoonaa wanu keensadoona
oday koofkii qaadkiyo kuulay intuu iga nool yahay kabamaysid kaydkiyo kurskiyo shidaalkee keeyaayogsoolo oday koofkii qaadkiyo kuulay intuu iga nool yahay kabamaysid kaydkiyo kurskiyo shidaalkee keeyaayogsoolo
kol hore aan liitan ingiriis kaxeeyo faransiis karbaasho kuwa kale ka saaro kibir iyo isyeelyeel ama yeelo aadne waxaan ahay waxaan ahay kabaalada waxaan ahay waxaan ahay kabaalada
kol hore aan liitan ingiriis kaxeeyo faransiis karbaasho kuwa kale ka saaro kibir iyo isyeelyeel ama yeelo aadne waxaan ahay waxaan ahay kabaalada waxaan ahay waxaan ahay kabaalada
konkaan adduunyada kalna keligii muu jiro ku kibraaya dunide kala maduintaylu kenyaanuga noqo hadalkaagii kuluna kenyaanuga noqo hadalkaagii kuluna konkaan adduunyada kalna keligii muu jiro ku kibraaya dunide kala maduintaylu kayaaji dhugan dhaqo hadalkaagi kulula kayaaji dhugan dhaqo hadalkaagi kulula kayaaji dhugan dhaqo hadalkaagi kulula kayaaji dhugan dhaqo hadalkaagi kulula
waayahay waxaan filayaa inaad ka wada bogateen heesta daafurka waa barnaamijka falanqeynta wararka ee raadiyaha cadaado waxaan ahay jile jaamac jile aynu ku bilowna eh wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa maanta la filayaa inay ku dhawaaqdo go-aan deg deg ah kaasi oo ku aadan arrimaha diblomaasiyadda wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya ayaa maanta lagu wadaa inay ku dhawaaqdo go-aan cusub oo ku aadan arrimaha diblomaasiyadda soomaaliya waxaana loo yeeray dhammaan warbaahinta soomaaliya iyo kuwa caalamiga ah intaba dowladda soomaaliya ayaa dhowaan waxa ay xiriirka u jartay dowladda wadanka geni kadib markii ay ku eedeysay inay ku xadgudubtay arrimaha qarannimada soomaaliya dowladda soomaaliya ayaa laga yaabaa inay ku dhawaaqdo go-aamo ka dhan ah dowladda wadanka kenya oo cilaaqaadka kenya iyo soomaaliya uu muddooyinkii dambe sii xumaanayay lama oga halka ay maanta dowladda soomaaliya wax dhigi doonto balse nuqul ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa loogu yeeray dhammaan warbaahinta ka howlgasha gudaha soomaaliya wariyaasha iyo weliba warbaahinta caalamka ee ku sugan soomaaliya ayaa lagu amuray inay soo qaataan amaba ay isticmaalaan arrimo muujinaya shaqadooda sida ay dhikaarada iyo weliba iyo iimeylada oo kale sidoo kalena waxaa loogu yeeray dhammaan inay ka soo qayb galaan arinka ay qaban doonto wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya waayahay wixii wararka kusoo kordha waxaan idinkugu soo gudbin doonaa barnaamijyada iyo wararka soo socda
waxaan maqli jiray israa'iil ayaa dhulka reer falastiin derbi ku wareejisay adeer maqal way soo dhaaftay kenya oo dhaqanka yuhuudda xambaarsan ayaa hadda keenna ku wareejinaysa adduunyo goormaa beer lafa yeeshay ma kukuuyaana hawaysatay waxaa la yidhi ishiisa laga arkaa ushiisa lagu dilaa intaan kala qaybsan lahay cid kastaaba wayna hawaysan ma kula tahay damaca kenya kiina midayn lahaa inuu yahay hadalkama taagna waxaa la yidhi baadi kugu raagtay lihi baad moodaa kenya dhul horaa ku maqan haddana mid kaley rabtaa waxaa la yidhi wax badso wax beelay dhashaa aarmay kii hore weyda kollay cidday soomaali ku kacdo kabahay ka orodaa waar kenya ayaa waxu sheega
mar kale subax wanaagsan barnaamijkii falanqeynta wararka ee raadiyaha cadaado ayaad la socotaan dhanka iyo boosaaso haddii aanu aadno xubnaha guddiga xaqiiq raadinta ahaa ee ka kala socday xildhibaanada golaha shacabka iyo maamulka koonfur galbeed ee uu maalmahan ku sugnaa magaalooyinka garowe gaalkacyo ayaa maanta gaaray magaalo xebeedka boosaaso ee xarunta gobolka bari waxaana halkaasi kusoo dhoweeyey mas-uuliyiin ka tirsan maamulka puntland iyo qeybaha kala duwan ee bulshada magaaladaasi guddigan ayaa magaalada boosaaso waxa ay kulan kula qaadanayaan bulshada ka soo jeeda deegaanada koonfur galbeed ee ku nool magaaladaasi iyagoona xog waraysi kala yeelan doona xaalka deegaanada ay ku nool yihiin iyo haddii ay jiraan caqabado haysta iyadoona intaasi kadib ay kormeerayaan xaabsiyada magaaladaasi oo ay dad eedaymo kala duwan loo haysto ku xiran yihiin waxaana hadalla ka soo jeediyey qaar ka mid ah bulshadii iyo waxgaradkii kulanka ka qayb galay iyadoona sidoo kale xildhibaano iyo xubno ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay baaris ku wadaan xabsiyada maamulka puntland dhinaca kale xubnaha guddigan ayaa kulan waxaa la filayaa inay la qaataan madaxda dowlad goboleedka puntland oo uu ka mid yahay wasiirka dekedaha waa wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha gudoomiyaha gobolka bari iyo sidoo kale taliska qeybta booliiska wixii war ah oo ku soo kordha ayana barnaamijka ayaad ku maqli doontaane mar kale subax wanaagsan
Haram
barnaamijkii falanqeynta wararka ee raadiyaha cadaado ayaad la socotaan halkaad nagala socotaan waa mawjada sideed sideed dhibic shan megahertz dadyoga caalamku waxay naga daalacan karaan alada tabinta tooska ee life streamka iminkana haddii aanu aadno hadal ka soo baxay dowladda wadanka kuuba dowladda wadanka kuuba ayaa xaqiijisay inay nool yihiin laba dhakhtar oo kuubaan ah oo laga soo afduubtay xuduudda ay wadaagaan kenya iyo soomaaliya bishii abriil ee sanadkan sida ay xaqiijiyeen wasaaradda caafimaadka ee wadankaasi kuuba wasiirka caafimaadka ee wadanka kuuba oo shir jaraayad u qabtay warbaahinta ayaa sheegay in ay nool yihiin isla markaana ay caafimaad qabaan dhaqaatiirtii kuubaanka ahayd ee laga afduubtay gudaha wadanka kenya wasiirka ayaa xusay inay socdaan dadaallo ay wadaan hay-adaha kala duwan ee dowladaha kenya iyo kuuba oo ku doonaya in ay ku helaan dhaqaatiirtaasi waxa uu tilmaamay in dowladda ay wado dadaallo waddo u furi doona in kooxaha dhaqaatiirta haysta ay la hadlaan xukuumadda wadanka kuuba ma joojin doonto dadaalkeeda ku aadan sii deynta dhaqaatiirtaasi ayuu yidhi wasiirka caafimaadka ee wadankaasi kuuba sidoo kale dowladda wadanka kuuba ayaa sheegtay in ay aaminsan yihiin in kooxaha gacanta ku haya dhaqaatiirtaasi ay ku sugan yihiin goobo ay maamulaan ururka al-shabaab waayahay falanqeynta wararka raadiyaha cadaado ayaad la socotaan dhanka iyo magaalada muqdisho haddii aan u weecanno xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta oo ay taariikhdu ku beegan tahay lixda bisha toddobaad waxa ay kulankoodii caadiga ah ku yeelanayaan xarunta golaha shacabka ee magaalada muqdisho ajandaha kulankan ayaa ah akhrista koowaad ee wax ka beddelka sharciga shaqaalaha rayidka ah iyo warbixinta baarlamanka jaamacadda carabta xildhibaanada golaha shacabka ayaa xalay lagu wargeliyey in maanta oo sabti ah uu jiro kulanka baarlamanka islamarkaana ay soo xaadiraan dhammaantood xildhibaanada golaha shacabka ayaa inta badan kulamadoodu waxa ay u baaqdaan kooram la-aan waxaana kulamadii ugu dambeeyey ee xildhibaanada ay u baaqdeen maalmihii ugu dambeeyey kooram la-aan gudoomiyaha golaha shacabka waxa uu ku baaqay in xildhibaanada ay soo xaadiraan kulanka islamarkaana ciddii ka maqnaato kulankan lala xisaabtami doono waayahay falanqaynta wararka iyo qaybihii ugu dambeeyey ayaan isla soo gaarnay waayahay markana xubintii kalamaan armakaa dhacoosae makaa dhacoosaye walaashaydii anaa dhabsiihaaye makaa dhacoosaye ar iin warama reer kalmaan iin warama faya qabe makaa dhacoysa wax kaa dhacay dhulkaa laga daya iyo meel la soo dhaafi ee wilaayo makaa dhacoysa wax dhulka laga heli manisku dhibaatee makaa dhacoosa wargeedkii kala maar maanta gurigiisaa baay waxaan weer doqon ahaynina maanta ma joogaane dadkii kale ma la xirxire xamar kaskeeyaan ku joogaa koyta maxasigii kasaahe dalkeenna wixii ka dhacay naf iyo maal wixii dumay dib u soo noqon maayaane waa inaan ka dawowno cafis layska dalbaa ana daatay baa dabadood la qabay dabadood la qabay war aana daatay daba la qabta ma leh ee dadkan yaan la wareerin war abwaan horaa waxa uu yidhi haruub daatay waa lagu qabtaa baaqigii haray abwaan kale isna yidhi haruub daatay caanaha hambadaa la qaban jiray abwaan talyaani ee amay baray aqua bisata non rotorno xaanaa la yidhi xaruubkaanka mawaan qutubaan hoosha haleeyi war anugu waa idin dhegaysanayey kulligiinna waa tiiraanyisantihiin in cafis layska dalbaana waa runtiin qof walbana waxa uu qabo iyo cuqdada haysa uu sheegtaa qofkii laga sheegtaana uu cafis ka dalbaa qofka ka sheegtay tiiraanyadana haysa meeqa korojo waaye tiiraanyo taws iyo xanuun laabta kaga taallay xasuus uga tallaalayd qalbiga oo ka tegi weyday ukani la taahaa shakhsigu tiis ku lumiyaaye taageera soomaaliya nugusha taahaysa aroota lama hayno wax tagayna tiigsimaad ma leh tiiraanyada iska iloomahe war nimanyow waxaa la yidhi markii la isbariyaa adduun lagu bullaalaaye ka bogsada colaadihii daraad la isku soo baraye boogtuna ha sii raysatee bararka daaweeya oo wixii ku soo ba'ayba ee baaqiyada cansha war boogda hal daawooyoy tiiraanyada hal baabi'iyoy dardaarankii taaliilsheeta hawa warkan haytana baladaynu duugnay hadda doonataan boogtaan daweyne dib u dhaawacdaan baladaynu duugnay hadda doonataan boogtaan daweyne dib u dhaawacdaan dadkayagoo dib u dhaawacdaan ilaahay naxariis abshir ba'aadlama erey hadday dib nuugu soo duxde abuurkaan duugaanaan duubnahay war sidaa maana abshir bacdle wuxuu yidhi dadkaanuu dowlad waa raabaan waxaase diidan duul qaarsoon war naga tagsaas ma dhiino wuxuu yidhi ama dalbo ama iska diid dantaadu dawladay jirtaa war weli waa idin tiiraanya bixinaynaan dhegaysta waxaa la yidhi qofkaan haysan damaanad ama dawlad lahayn oo qaran daafaca waaya dembi duulkala geystaa dusha looga raraa misna loo deldelaa war nimayow qofkii dembi uusan geysan loo deldelayo tiiraanyow ma dhimanoo tiirkaaba loogu xiray tala waa wareertaaye tiir waa jabaa toos iigu sheege lagu tasamaaye taasi ogaade war waxaan ka tiiraanyaysanahay dulmiga kenya dhulkeennii hore ku haysato haddana ay mid kale ku rabto war war ma haysiine madaxweynihii galmudug axmed ducaale geelle waraaqa isxisilaad dadbana ayuu soo saaray qalasharaftii shariif xasan miyuu cunay haaflan oday ee u runtiisoy dhudhunkeed koo hoog badan walshumiye warwarka naga dhegaysaa naga dhex gelinine waraaqda wuxuu ku sheegay in dib u heshiisiintii galmudug iyo doorashadiiba wasaaradda arrimaha gudaha uu ku wareejiyey marka hadda wixii ka dambeeya mas-uuliyaddaa wasiir kharafaana qaadaya oo hadda sabriye ma wasiirka arrimaha gudaha ahna siihayaha madaxweynaha galmudug baa warna miyaa warkay dhegaysada hatu ka hor allankowaalan gurba meelfidhi eretiku kori hooba kori gurbagii roogsaydaad waan la roori fadaayi fadaayi fadaayi sidaa fadaayi yaari darafaan sidii isfadaayi ahaahe war madaxweyne xaaf maxaa siciid siyaad arrintoodu waxay maraysaa haddaan calaafku ila jirin wanigan jiciirte jaaw nabadgeliyo jaaw nabadgeliyo jaaw nabadgeliyo jaaw nabadgeliyo war mar haddii xafla sagootiyey alsayid axmed madoobe ayaa haysay wuxuuna yidhi wadnahay dhagle dhag dhag dhag aha wadnahay dhagle duqa soo bixi waaye boodkiiska jire amaas bukaa nimiyo naftay heesta sambogi wadnahay dhagle dhag dhag dhag ah wadnahay dhagle nimayo war ma haysiine marka musiiba ka dhacdi xamar haddiid arki jirtaan baabuur oo qarax lagu soo rari markane dameera lagu soo rari hadda waxaa ka jira dameer iska ilaalis oo walax lagu soo rari wadadaa qarax lagu soo rari jire haddii dameer lagu soo raro ma dadku ka fiican yahay warnimayo waxaan la yaabanahay shabaab hadda koor waxay dhaheen dameerka caquuqdiisa ha la ilaalisho liijaan dhaqanka birtaana afka looma gelin karo maantana waxay marayaan qarax inay ku soo raraan war la jiifiyaana banaal la joojiyaana banaal war waa baryaabo warqaadkii lahaa la yidhi war dameerka qaraxa lagu raray mujaahid miya haddii uu qarxana shahiid miya war ma ahana waa nafti halige war naftiisa ma haligine kuwii ku raray ayaa haligay war shaqaalihii gaadka xasuuta ka qaadi jiray oo maalin dhabeed xabsiga lagu aruuriyey jenaraal bariisaa ka hadlay wuxuu yidhi musuq iyo maasuq ayay ku dhex jireen oo ma laba qabiil ay u dhexeeyeen war qabiila kooga dhegday musugi i maasuga qaada iyoonay gariye leere war warkaa naga dhexgelinina jenaraal bariisa wuxuu yidhi maxkamad baa la geynayaa markay baaristu dhammaato war horta nimayo anuu waxaan la yaabanahay dowladdan agaasimo wax ka sarreeya musuq maasuq ma galaan miya war waaweynku musuq waa samayn karaan laakiin yaryarku waa ku qaldan yihiin inay sameeyaan dhammaa wari awlaado maylan haysaylanka kamaamo ay aawgi gurbaan dhowow awlaadisna saragugoyowka kasaayanga leereey waaweynku hadday musuq sameeyaan yaryarka maasuq maxaa u diiday nimayo waxaan idin waxaan idin afdamoolan dhahapooye war madaxweynihii koonfur galbeed lafta gareen wuxuu yidhi guddoomiyihii maxkamadda shabeellada hoose tooreyda lagu dilay waa in baaris lagu sameeyaa sababta loo dilay iyo ciddii dishay marka waa yaabanahay muqdisho dad badana lagu dilay kuwa kale maxaa loo baari waayey war madawiine lafta gareen madi gaalkaayo gudi indiri sagaalkii qofood meeli gararaflekasi diidiyo meela la saari waana walka wada hadali kan hamarlika dilaynin oon faraytateer giriyin mas diidiis meela ka sheegdan meelhasku saarehe digri salaamba bood magala war somalilan waxay tidhi soomaaliya dacwad baan ka gudbinay ku saabsan duulista hawada war wasiir omar wuxuu sheegay soomaaliya inay la wareegtay maamulka hawada hadda somalilan hawada wax ku leedahay maxay rabtaa xabadaan koraa hugaanta hirgilaahi haata waay war madawiine farmaajo shalay isuga baha fadaa la baha gadyaad la eray ha war ka shugshugta ee mayka jara hawada xumaataya la leeyahay run ku suga war safaradaadu markay bataan waa qasab in hawadu kugu xumaanayso war kenyana lama dulmarin karay tibiyaa la yidhi run ku suga war kenya inta dulmaraan xabad ka warrogsayna nagala taga sheeka dhacas war nimanya war ma haysiine dowladda soomaaliya waxay xiriir ku jartay dalka geni oo aqoonsada somalilan goormaan awal gina xiriir la yeelan war haddiinu xiriir la hayni haddiinu la la haynaba walan jari war cishooda war dalkiida u shaqeeya war shaleemagaiga joogsan war naga tag gurigaa bacaadi aad ayay u mahadsan yihiin saaxiibada xubinta kalamaan guud ahaan iyo gebi ahaanba waxaa intaa ku dhan barnaamijkii falanqaynta wararka ee raadyaha cadaado tan iyo intaa ku kulmi doono barnaamijkan mid lacayna waa bahdi radio cadaado idinle sidaa iyo aamaan allah